hay-adda marinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta soo saartay digniino la xiriira roobabka gu-a kaasi oo la filayo maalmaha soo socda in dalka uu ka curto hay-adda ayaa ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay taxadiraan oo ay feejignaadaan si gaar ah shacabka ku nool gobolladii dhowaan fatahadda ay ku dhufatay iyo goobaha biyomareennada ah qadar sheekh maxamed nuur agaasimaha maaraynta khataraha musiibooyinka ee hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey degniintan haddaba xilli roobaadkan gugu sida ay saadaashu inoo sheegayso wuxuu isugu noqonayaa mid ah xilli roobaadyadii ugu qoyanaa badanaa ina soo mara sidaa darteed roobka xilligan guga labada kun iyo afar iyo labaatanka sida la isku raacay oo saadaashu ay jibaaxayso wuxuu dalkeenna intiisa badan ka curanayaa inta u dhaxaysa asbuuca koowaad ee bisha april oo ah midda maanta curatay ee kow ah wuxuuna xoogiisu bilaabanayaa asbuuca saddexaad ilaa kan afaraad isla bishan april roobkaas waxaa sidoo kale sii soconaya inta lagu guda jiro bisha may oo uu sii socon doono roobkaasi inta lagu guda jiro sanadkan bisha may waxay roobabkaasi intooda badan ka di'i doonaan qeybo badan oo dalka gaar ahaan gobolada koonfurta oo u badan doono iyo kuwa waqooyi qaar ka mid ah laga soo bilaabo dhammaadkii xilligii deyrta sanadkii tegey december markii la marahayay sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa aada usoo daciifahayay xaaladii alnino oo aan wada garanayno sanadkii horeeto siduu qoyaanku ahaa saameynta xoogan yeelatay oo ku yeelatay dad iyo dunyaba sidaa darteed guga sanadkan labada kun afar labaatanku wuxuu tibaaxayaa oo saadaashu ay tibaaxaysaa in elnino xaaladii ahayd oo roobka factor faragelin ku sameeya ah in ay hoos usii dhacaysay boqolkiiba konton in ah xad ahaan taas oo ka dhigan in ay nu filayno in weli khatartii ay sii jirto maadaama boqolkiiba konton uu hoos u dhacay waxaan weli sii filaynaa in khatartii weli ay jirto oo roobabku ay sii badanhayaan khatartaas oo ah fatahaadda iyo daadadka soo rogma sidaa darteed maadaama ay sii jiri doonto khatartu waxaa suuragal ah in ay ka dhacaan meelo badan oo dalka ka mid ah laakiin khatartoodu ay ka hooseyn doonto tii sanadkii dhoweyd deyrta
si kastaba roobabka gu-a ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan ayaa la filayaa in gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka ay ka curtaan asbuuca koowaad ee bisha abril